raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyo muqdisho qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a ra-iisul wasaare rooble oo xalay la kulmay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada muqdisho madaxweynayaasha puntland iyo somalilan oo ka wada hadlay xalinta dagaal ka socday oo dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka socday deegaano ka kala tirsan sool iyo nugaal koonfur galbeed oo ka dayrisay xaaladda nololeed dad ku nool duulada hoostaga degmada ceelbarde ee gobolka bakool akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha suudaan oo iscasilay xilli xaaladda dalkaasi ay adag tahay mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku astaysan tahay saddexda bisha koowaad sanadkan cusub warka subax waxaa soo saaray yunis duraan cali waxaan halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo sacdiye cali xaaji ee kusoo dhawaada warkiio intaas ka faahfaahsan ra-iisul wasaare rooble ayaa xalay la kulmay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle dhinaca kale shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada muqdisho warkaasi waxaa inoo soo koobaya xamse raadeeye
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta magaalada muqdisho ay si wadajira ugula kulmay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug cabdicasiis lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlaawe shirkan ayaa ka mid ah shir duceedyo hordhac u ah shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu wado inuu muqdisho uga furmo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe shirkan ayaa looga hadlayaa dardargelinta doorashada iyo qodobada looga hadli doono shirka golaha wadatashiga qaran ee la filayo inuu dhowaan ka furmo magaalada muqdisho sida ilo wareediyo lagu kalsoonaan karo aynoo xaqiijiyeen shirka ayaa xalay ay ku yeesheen hotel dakaale madaxda iyo ra-iisul wasaaraha ayaa kusoo dhammaaday isfahan wararka kale aan ka helnay shirkaasi ayaa sheegaya in shirka golaha wadatashiga qaran ee la filaya inuu wararka inuu maanta dib uga furmo magaalada muqdisho shirkan oo kal hore uu iclaamiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa qorshihiisu ahaa inuu furmo toddobiyolabaatankii bishii tagtay balse uu dib uga dhacay waxaana shirka maanta looga hadlayaa amniga guud ee dalka sixitaanka habraaca doorashooyinka iyo in waqhti cayiman lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka golaha shacabka ee daahay magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa uu diyaargarowga shirka golaha wadatashiga qaran waxaana shirkaas isha ku haya shacabka soomaaliyeed iyo wakiilada beesha caalamka ee taageerada siiya soomaaliya
mahadsanid xamse raadeye shirkaas iyo wararkii kasoo kordha barnaamijyadeena iyo wararka xiga ayaad ku dhageysan doontaan madaxweynayaasha puntland iyo somalilan ayaa ka wada hadlay xalka gaaridda dagaalbeeleed ka socday oo dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka socday deegaano ka kala tirsan gobolada sool iyo nugaal warsoo saareyna saaka yunis duraan cali ayaa faahfaahinaya waxaa weli xaalad kacsanaana laga soo warinayaa deegaanada sixmiigaag iyo sinkajabiye ee gobolka sool oo saacadihii lasoo dhaafay dagaalla khasaare sababay ay ku dhex mareen deegaanadaas laba maleeshiya beeleed oo ku muransan dhuldaaqsimeed ku yaala tuulooyinkaas wararkii ugu dambeeyey ka imaanaya tuulada sixmiigaag ayaa sheegaya inuu istaagay dagaal beeleedkii tan iyo shalay halkaasi ka socday inta la xaqiijiyo waxaa dagaalkaasi ku dhintay saddex iyo toban qof oo dhinacyadii dagaalamay ah waxaana ku dhaawacmay kor u dhaafaya labaatan ruux labada dhinac ayaa isku hor fadhiya dhulkii lagu dagaalamay islamarkaana lama sheegin weli cid kala dhex gashay mas-uuliyiin ka tirsan puntland iyo qaar ka mid ah isimada dhaqanka ayaa tacsiya baaq nabadeed u jeediyey beelaha halkaasi ku dagaalamaya inkastoo aysan jirin cid ku baxday si loo dhex galo waxaana ay kasoo kala jeedaan gobolada sool iyo nugaal dhanka kale madaxweynayaasha puntland iyo somalilan siciid cabdulaahi deniye muuse biixi cabdi ayaa ka wada hadlay joojinta colaada deegaana ka tirsan sool iyo udhexeeda ka socota sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa aad iyo aad waxaan uga xunnahay in halkaa uu dagaal ka dhaco wiigii hore madaxweynaha somalilan muuse bixi arrintaa wuu ka hadlay si qadaf la-aana buu uga hadlay waxaan wada hadalnay wasiirka arrimaha gudaha maxaanku dhahdaye puntland baanu wada hadalnay sidayadaba waanu wada hadalhadalaa intaan ka wada hadalaana waa inta danaha ah ee nabadgelyada ee labada maxaanku dhahdaye maamul dhexeeya aad iyo aad baan uga xunnahay qalaanqalka iyo dhibta ka socota iyo dhimashada maalin walba imanaysa ee ku imanaysa aagan ku beegan degmada maxaan ku dhahdaye boocane somaliland waxay ugu baaqaysan labada maamulba inaanay arintaa qadaaqalkeeda la afjaro muuse iyo ninka lagu dhahda madaxweyne daney way wada hadleen colaada wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leenahay markaa nabadgelyada komitida dhinaca kalena waxaanu leenahay nabad baa loo baahan yahay waxaanu leenahay safkarta nabadgelyo kusoo dabaara dhammaadkii bishii lasoo dhaafay ee diseembar sanadkii ayaa dagaal deegaankaas sidaan oo kale beelahan ugu dhex maray waxaa lagu joojiyey dadaal ay sameeyeen ciidamada iismada puntland waxaana uu sababay khasaaro badan deegaano badan oo dhacsool iyo sanaag ayaa waxaa ku muransan maamulada puntland iyo somalilan iyadoo xusid mudan tahay in dagaalo ciidamada labada maamul ay halkaasi ku dhex mareen kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac badan
koonfur galbeed ayaa ka dayrisay xaalada nololeed ee dad ku nool tuulooyinka hoostaga degmada ceelbarde ee gobolka bakool ayaan aadan ciise ayaa faahfaahinaysa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa qayladhaan ka muujiya xaalada nololeed ee tuulooyin badan oo dhaca degmada ceelbarde ee gobolka bakool oo dhaca xadka itoobiya ee soomaaliya degmadaasi waxaa gaara wasiiro ka tirsan koonfur galbeed si ay usoo indhaindhayaan xaalada dadka halkaasi ku nool oo inta badan xoolahooda abaartu dhaafisay maxamed abuukar cabdi wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi oo la hadlay raadio muqdisho ayaa sheegay sidaan iyo dad kasoo barakacay deegaanada fog oo baadiyaha iyaganasoo kasoo barakacay oo usoo dhawaaday xeelbadejin xaqiiqdii waxaan soo aragnay waxay ahayd arrin aad aad u adag oo biyo la-aan iyo biidare oo ba-ana ka jirta deegaanadan de ceelashii iyo wixii dadka markii hore ay cabi jireen ay hadda biyihii ayay ka dhammaadeen oo biyo la-aan ay ka jirto ceelashii riigaana hal ceel oo riig wada ka jira magaaladan oo dhan kaa oo iyagana ku qaadanaysa xataa fuustada yaroo gaari dameerka inuu hal saac ku buuxin kara marka waa xaqiiqdii waxaa jirta arrin biyo la-aan oo de la malaysan karin xaqiiqdii qofka hadda maanta ee ka maqan haddii loo sharxa uusan qaadan karin biyo la-aan aada u daran bulshada saamaysay xoolihii iyo dadkiiba iskaga mid ka dhigtay kulley qayladaan badanna waan samayn doonaa bulshada soomaaliyeed oona dhegaysanayna waxaan ugu baaqaynaa meeshaan waxa ka jirta waxay tahay arrin aada u daran oo ay biyaha kow ka tahay dadkan haddaanay maalmaha soo socda aanan gurmatilin xaqiiqdii dad baa la arki doonaa dad nool oo bani aadan oo biila-aan iyo oon iyo haraab u dhintay laakiin ay nooga baahan yihiin maanta inaan usoo gurmano la soo gaara insha allah taana koonfur galbeed iyo dowladda federaalka iyo heedaha caalamiga iyadoo la kaashanaysa iyo dadka muxsiniinta soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan arrin aan loo qaadan karin oo aada u daraana ka jirta deegaanadan deegaano ka tirsan dalka ayaa dhowaan waxaa ku dhufta abaaro saameyn ku yeelata dadka iyo dunyada halkaasi ku nool taasi oo aan weli saameynteeda meelaha qaar laga dareemayo
wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa degmada awdheg leh uga qaybgalaya munaasabada xilwareejinta gudoomiyaha dhowaan loo magacaabay axmed abuukar sabriye ayaa warkan inoo soo diray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo shalay gaaray degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta lagu wadaa in ay kulamo la qaataan saraakiisha ciidanka xoogga ee ku sugan awdheegle qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada waxaa mas-uuliyiintaasi hogaaminaya xildhibaan nuur siidow baaba oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaa sidoo kale qeyb ka ah gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay awdheegle iyo saraakiil ciidan kulamo hordhac ah oo ay wafdigan la qaateen saraakiisha ciidanka xoogga ee ku sugan degmada awdheegle ayay ku dhiirageliyeen sida ay ugu taagan yihiin xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada iyagoo ka xoog wareystay xaaladda amni ee degmada awdheegle iyo guulaha ay ka gaareen sifaynta argagixisada sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa u kuurgalay xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin shacabka awdheegle oo beerilay u badan maadaama uu biyo gursaday webiga shabeelle oo mara degmadaasi dhinaca kale wafdigan ayaa ka qeybgeli doona munaasabadda xilwareejinta gudoomiyaha cusub ee degmada awdheegle dhowaan loo magacaabay saalax cabdiraxmaan maxamed isagoo xilka kala wareegi doona gudoomiyihii hore ee degmadaasi axmed abuukar sabriye raadiyo muqdisho
mahadsaned axmed abuukar sabriye waagaag dhegeystayaal warka subax ee raadiyo muqdisho ayaad la socotaan markana akhbaaraadka dibadda ra-iisul wasaarahii hore ee ra-iisul wasaaraha suudaan ayaa iska casilay xilka xilli xaalka uu acakara yahay ra-iisul wasaaraha suudaan cabdale xamduug ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay xilli ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xukunka milatariga milatariga ayaa afgembiga bilaabay bishii oktoobar waxa ayna marxamduul ku sameeyeen xilligaasi xabsi guri laakiin dhib ayaa loogu soo celiyey xukunka bishii xigtay kadib markii uu saxiixay heshiis cusub oo ku dhisan awood qaybsi mudaharaadayaasha diidan sida xaalka u socda ayaa muddooyinkii dambe sii waday in ay wadooyinka gaaf wareegaan khudbad uu jeediyey uu ka jeediyey telefishinka ayaa marxamduug uu ku sheegay in loo baahan yahay heshiis cusub oo suudaan ku u gudubto xaalad dimuquraadiyadeed waxaan go-aansaday in aan dib ugu soo celiyo mas-uuliyadda oo aan ku dhawaaqo inaan xilka iska casilo xilka ra-iisul wasaarnimo iska casilo oo aan fursad u siiyo ragga iyo haweenka kale ee sharafta leh ee tartami kara ciidamada ammaanka ayaa dilay laba qof axadii intii ay socdeen mudaharaadyada looga soo horjeeda xukunka milatariga sida laga soo xigtay guddiga dhaqaatiirta ah dhaqaatiirta dhexe ee suudaan ee taageeraya dimuquraadiyadda warkii subax ee aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu soo saaray yunis duraan cali anigoo sacdiye idiin akrinaysay farxaan maxamedna uu farsameynaya waanaga intaa